waxaan si toosa ula hadlayaa dadka degan boosaaso iyo garowe soomaali innaga isku dhow isku xada isku dhaqana waxaan leeyahay nabadiina ha daadinina nabadiyana ha daadina waxa maanta inaan gaajo la dagaalinaa weeye aqoonla-aanta la dagaalinaa weyne nabaadguurka la dagaalinaa weyne cudurada la dagaalinaa weeye maaha inaynu maanta bilaa micno isku dilnaa weye sabab aynu isku dilnaa oo aynu idhaha xuduuddaan bedelina xuduud reeraan samaynaynaa suurtagal maaha xadka lama samayn karo gaala wada samaysay midna malaa'igama samaynin kaa etoobiya ee wardheer oo degan yihiin harti degan yahay ayuu kau la mid yahay kaa tukaraqna marka waxaa leeyahay caqligu ha shaqeeyo nabadda aan ka shaqayno intii dhimatay labada dhinacoona ilaahay subxaana watacaala jannada ha wadageliyo ha dambi dhaafo kuwa dhaawacna ilahay u sahlaan lena